suuqyada lagu iibiyo xoolaha ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa laga dareemayaa hoos u dhac ballaaran oo ku yimid qiimaha la iibiyo xoolaha. Xoolaha ay hoos u dhaca ku yimaadeen ayaa waxaa ka mid ah ariga, idaha iyo lo'da, waxaana sababay dhaqaale la'aan soo food saartay ganacsatadii iibsan jirtay xoolaha. Qaar ka mid ah dalaalleyda kala iibisa xoolaha suuqyada magaalada Beledweyne ayaa raadiyo Beerula uga warramay isbeddelka ku yimid qiimaha la iibiyo xoolaha.
magaaladan beledweyne xoolaha maalmihii dambe aad bay qaali u ahaayeen dhanka ariga ariga wuxuu ahaa mid qaali ah laakiin maalmahan waxaa ku yimid hoos u dhac weyn halka eh, nafkii la gedi jiray siddeetan doolar oo maraya afartan iyo shan doolar kii toddobaatan iyo shan marayna afartan doolar oo marayo kii ma aragtay eh, toddobaatan marayna oo marayo soddon iyo shan sababtana waxaa keentay oo abaaro laga baqaya oo qofkii dadkii xoolaha dhaqaalka gedin jiray hataa aysan gedanaynin iyo wax badan oo kale sababtana koley waa qof walba waa dareemayaa oo hoos u dhacaas oo ku yimid xoolaha wuxuu leeyahay saameyn badan oo dad badan oo xoolo ku noolaa ayaa jira daala dhac badan baa ka jira dhaqaale ba- dhaqaale yari hoosa laga dareemaya magaalada beledweyne Eh, waxaa laga dareemayaa duruufo kala duwan dadkii maaragtay baadimeyig oo kale oo beledweyne dhul ku hareereysan ee meyiga inta badan xoolaha ay ka imaan jireen kama imaadaano sababtana maalmahan suuqa ayaa ibir ah magaceedu waa cabdulaahi cali guule kana tirsan eh, bulsho weynta ku dhaqan magaalada beledweyne kuwaas oo iibisa ama iibsata xoolaha noocyadooda kala duwan Eh, hoos u dhac ayaa jiro oo xoolaha ku yimid Eh, waxaana sababay lacag la-aan darteed ama bulshada oo eh, ma- magaalada oo ka dhacday lacag la-aan iyo bulshadii oo aan xoolihii si fiican u iibsanayn ayaa sabab u noqday marka hoos u dhacaas ayaa jiro oo xoolihii ku yimid in la iibsan waayo ama qaybahooda kala duwan la gada karin marka neef la gada jiray kale oo tusaale camal toddobaatan iyo shan ayaa maanta la gadayaa afartan iyo shan Eh, sidoo kale neef la gada jiray siddeetan doolar ayaa laga yaabaa maanta in la gadaayo afartan doolar marka hoos u dhac saahid ayaa jiro oo dhankaas iyo xoolaha ku yimid Eh, waxaana sabab u ah lacag la-aanta jirto iyo magaaladii oo aan indhaha isku hayso oo wax kala iibsi aysan soconin Hoos u dhacan ku yimid qiimaha la iibiyo xoolaha suuqyada magaalada Beledweyne ayaa waxaa saameyn xoog leh kala kulmay xoolo dhaqatada deegaanada hoos yimaada magaalada Beledweyne.